bal aan aragno maanta immigrationka waxaan kala kulanno bal waxay dhihi doonaan inay ogolaan doonaan waxaan ka raadsanayaa bal bil inaan ku jiri karo tanzania waayo tanzania waa waddan aad iyo aad xiiso u leh dhinaca dalxiiska taale waxyaabo badan baa yaan u malaya in laga laga helaya marka badanaa dadka waxay siiyaan hal isbuuc one week oo transit ah oo waddanka inaan ku marto ah laakiin aniga transit ma doonayo waxaan rabaa hal bil ah oo aan ku dalxiisno tanzania bal haddii aan ku heli karno inaan ka helno waa ino immigrationka markaa okay saaxiib yaal maanna waxdigan ku jirnaa waxaan dhahnaa welcome to tanzania misana markaan duruqna ayaan waxaan aan gudaha u galna ayaan dhahnaa welcome to tanzania weli waxaan ku suganahay qaybta immigrationka waan ka soo dhammaaday tanzania immigration macal kenyanka immigrationka xafiiskooda dhammaantooda dhan waan ka soo wada dhammaaday hadda minka waxaan ku sii socdaa inaan si toos aan u galo markan tanzania All right. ku soo dhowaada tanzania tuulada noogu soo horeysa magaceeda waxaa la yidhahdaa himo ayaa la dhahaa finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, Tanzania. waa markii ugu horreysay oo aan tanzania aan imaanayo noloshayda markii ugu horreysana waxaan ku imid mooto okay qolada immigrationka runtii waxay ahaayeen aad iyo aad bay macnaha ay u fiicneed kasoo gudubka aan kasoo gudbayay boodhaaga marka xagee u socotaa iyo waxyaabahaasna wax kalma jiro marka qorshayga dhan u sheegay deen dhac dhac dhac mootadayda iyo macal aniga iminka waxaa noola ogol yahay inaan tanzania aan ku sugnaano bil bil dhanbaa waxaanu joogi doonaa waddanka tanzania innagoo booqan doono goobo badan